xubin sare oo ka tirsan saraakiisha xisbul islaam islamarkaasina lagu magacaabo sheekh maxamed macalin xasan ayaa waxa uu ku baaqayaa in dowladda soomaaliya ay sii deyso sheekh xasan daahir aweys sheekh maxamed macalin oo ah xogayaha arrimaha dibadda ee xisbul islaam ayaa waxa uu ka mid ahaa xubnihii lala xiray xasan daahir aweys balse markii dambe la sii daayey v o eda waraysi uu siiyey ayaa waxa uu ku sheegay sheekh xasan daahir qorshihiisii hore inuu ahaa in wax laga bedelo qaabkii lagu socday islamarkaana hab diblomaasiyadeed ciidamo ajaanibta ah looga saaro soomaaliya waraysigaasi waxaa la yeeshay haddaba xubintaasi sare ee xisbul islaam ka mida waa sheekh maxamed macaline haaruun macruuf ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey waxa uu kala socdo xaaladda sheekh xasan daahir awas xaaladiisa aad baan ula soconnaa intuu xirnaana xabsiga waan ugu tegey waana telefoonna waan kula xiriiray xaaladiisa runtii waxaad moodaa qoladan dowladdu inay aad wejiyo badan ay u isticmaaleen oo runtii barnaamijka shiiqu ku soo baxay wuxuu ahaa in bal weji kale la raadiyo oo ummadii kala tagtay mar kale la raadiyo weji nabadeed iyo siyaasadeed iyo diblomaasi barnaamijkaas oo qorshihiisu ahaa in aan maaragtay wadaadka markuu soo gaara meesha cadaado oo transit dhinaca dabadda aan qorsheynaynay oo qabyo ahaa taasoo maaragtay xaaladda siyaasadeed dalka bal in ay wax ku tari karto aan rajaynaynay hase yeeshee mar alla markaan meeshaas gaarnay qolada dowladdu waxay cadaadi soo saareen maamulka xilniyaxayba lagu soo dhaweeyey meeshaas waayahay taariikh dheer baad ka soo sheekaysay laakiin dadka qaar waxay ku doodayaan taariikhda aad ka soo sheekaysay inaysan sax ahayn sheekh xasan inuusan rabin in qaabkii uu ku socday isaga iyo al-shabaab in wax laga bedelo laakiin markii isaga iyo ay khilaafeen amiirka al-shabaab dantu ay ku kaliftay inuu deegaankaa yimaado markii uu yimidna iskii uusan ugu tegin ximin iyo xeeb balse ay dantuuni ku kaliftay sidaasi miyaysan sax ahayn maya arrinkaas wax badan ayaa ka qalban sababtoo ah marka ayaa hawsha ku guda jirnay wadnay muddo dheerna wadnay howlaha wax badanna kaliya intii xisbiga maaragtay lagu dhaay inuu ka inkisaalo xarakada iyo muddo ka horeysaba wadnay barnaamijkana barnaamij hore u qorshaysna kana ballaaran barnaamijka khilaafkaas ayuu ahaa runtiina barnaamijkaas waxaad moodaa waa midda ay tarwiijinayaan qolada dowladda waa garta waxaan rabaa inaad dib ugu laabto xiriirkii ugu dambeeyey eed la samayso sheekh xasan daahir intuu xabsiga hadda ku jiray goormay ahayd imisaa laga joogaa waxaa laga joogaa muddo toban beriya waa gartay muxuu kuu sheegay muxuu doonayaa isaga nin xor a maaha nin xabsi ku jira waaye waa is islaameen inuu caafimaad qabo ayaanan maaragtay aan ka wada hadalnay laakiin xor uma aha telefoon balaaran oo aragtidiisa siyaasada ku sharxi karo hadeerna mida u madax banaan yaha maahan qoladan dowladuna waxay wadaan barnaamij ah inay maaragtay isagu oo maaragtay wax walbaba kasoo horjeedo waxay hadda gabayaan oo internationalka gabayaan waxa weeye inuu siyaasada ka baxo oo ka fariisto maaragtay barnaamijka ay wadaan sharx badan bay bixinayaan arrintaas waxay sii maaragtay mar alla markasuu xabsiga kusii dhaco dhinacii nabadda la waday ayay maaragtay ay sii carqalaadeynaysaa qoladana waxaad moodaa in badanba inay isku haleynayaan ciidamada amisom inay ka dhigteen aysan rasmi ka dhigteen aysan waa gartay nabad inay u ololeynayaan marka waxaaba noo muuqata in ictiraafkii dowliga soomaaliya ay hadda heshay inuu meel cidla oo reer munaasiba oo ku dhacay taasna waxay mustaqbalka muuqataa in dhibaato kale ay ummadda maaragtay u horseedi doonto inkastoo dowladdu aysan si rasmiya uga hadlin waxa ay ka doonayaan sheekh xasan daahir aweys inuu sameeyo haddana waxaa warbaahinaha qaarkood ay tabinayaan in laga codsaday kow inuu inuu caddeeyo si rasmiya u caddeeya inuu ka baxa ururka al-shabaab iyo falalka maaragtay dowladdu ay ku tilmaantay argagixisada iyo iyo inuu dowladda kala shaqeeyo dib u heshiisiinta maxaa dhib ay leeyihiin qodobadaas waxaanba kuu sheegaa yani si rasmigaa kugu sheegaa sheekh xasan marnaba kama tirsaneyn ururka al-shabaab laakiin inuu dhex joogay oo maaragtay ixtiraamna ay isku lahaayeen in badanna ay maaragtay hadeertaan garab badanna ay taageerto wa waa gartay shekh sheekh maxamed sheekh maxamed hadeertaan muqdisho kuma imaadeen hadduu maaragtay dhib badan soomaalida la doonayo cadaadana in dagaal ka dhaca ma tamaafuleen marka anay ayagu u muuqadaan inay hadda nabad iyo diboshiinba diyaar u yahay waa gartay sheekh maxamed inuu al-shabaab ka tirsanaa isaga ayaa sheegay shir jaraa'id oo rasmiya ayay wada qabteen isagiiyo sheekh cali dheere isagoo xisbul islaam guddoomiye u ahaa sheekh cali dheere oo al-shabaab ka socday si rasmiya ayay isugu biireen labada urur waa arrin taariikhi oo dhacday oo hadda aan maaragtay markhaati fara badan u baahnayn marka inaad dhahdo hadda al-shabaab kama tirsanayn waa taariikh qalada soo ma ayagaas laftirkeeda macawino aad ahaan in dib loogu laataayay ay muuqataa shir jaraa'id asagu muusan qaban anakuna waa sharaxna qaabkii maaragta ugu dhacay arrintaas waxayna ahayd dhiig badan inuu gudaha soomaaliya oo maaragtay hadda dhalinyaro soomaaliyeed oo ku dhaafay arrintaas in badan sabab ahayd horaana uga sharax uga bixin arrintaas waa gartay dhinaca kale haddaan fiirno sheekh xasan daahir aweys fikradda hoggaanka al-shabaab ayuu qabay marka aad eegto hadalladiisii iyo khudbadihiisii oo intuba warbaahinta ku jira oo ay ka mid yihiin kuwa ugu baaqaya dowladda in lala dagaalamo dowladda uu ku tilmaamay inay ridan yihiin dowladda ciidankeeda iyo kuwa amisomba in la laayo uu faray khudbado uu ku sheegay arrimahaasoo dhan sow sow ma jiraan oo dowladdu inay ku xisaabtanto meesha kuma jiraan arrimahaas ay hadda waxaa sida a u dhigaysa in badan waxaad moodaa in lagu dardarayo laakiin asaga waxaa taarget u ahaa ciidamada ajnabiga qof kasta oo muwaadin soomaaliyeed oo doonaya faraamo iyo qarannimo iyo dal xorana dal kasta oo ciidan kastao kugu soo duula waxaa waajib ah inaad la dagaalanto dagaalkaasna hadee maxay ahayd tan iyo wakti africa ma foreedeen haddaan la dagaalami lahayn dal kastana maanta maaragtay xuduudkiisa hawadiisa iyo dhulkiisa iyo cirka intaba wuu ilaaliyaa iyadoo maaragtay dowlad walbaba ay sheeganaysa inaan kilaabo dalkeeda loo soo gudbin maantana waad arkaysaa dalka waxaa ka socda in uu dal baylahaa oo cid kasta gelayso oo cid kasta maaragtay sarabka si yeelayso oo dadka soomaaliyeed keliya rabo loo gumaadayo sheekh xasan wuxuu u dagaalamaya taariikhda qorana ayta waxa waaye dal xor ah oo soomaaliyeed inuu maaragtay soomaaliya ay geeshaan iyaguna aayahooda ay ka tashtaan waa gartay dhib miyay ku haysaa sheekh xasan inuu yidhaahdo kama tirsani al-shabaab waana ka baxay dowladdana uu la shaqeeyo maxaa dhibay ku haysaa dowladda lala shaqaynayo waa hadee wax badan baa ka dhiman hawshaasna maaragtay hadee sida haddatan xabka isagoo ku jira ku shaqaymaayo marka hore waxa weeye in lasoo celiyo ardadii la diray dembigii laga galay in laga garaabo nabadii uu xamay ku maaragtay laga garaabo xorriyadiisina lasoo celiyo isagana maaragtay markaas la weydiiyo su-aalahaas in badan oo kamida waana runtii waadhahaya waxaan qabaa in aragtidaas wax badan oo qaboo soo dhaweynayo haddana maaragtay waxaa kamida taageerayaashiisa hadda muqdisho waxaan leenahay qolada dowladaba awada uga taageero badan yahay marka arrimahaas oo idin waxay hadda maaragtay xoojinayaan inuu maaragtay go-aano rasmiga qaado doono oo dhinaca nabadda ah oo maaragtay soomaali oo isku baadidoo baadi doonayo nin maanta uga taageero badan soomaali lasu keenana nooma muuqan
waraysigii haaruun macruuf uu la yeeshay sarkaal ka tirsan ururka xisbul islaam islamarkaasina lagu magacaabo sheekh maxamed macalin xasan dhegaystayaal waxaa naga xusuusinaa in qayb kaleoo ka mid ah waraysigaasi aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimo waxaana ka mid a qaybtaasi waan u sharaxnay inaan anaku nabad doonayno laakiin aan doonayno in ciidamadan dalka laga saaro wada hadallo iyo dibu heshiisiin nabadeed oo aan shuruud ku xidhnayn diyaar ma utihin taas waxa waktigeeday imaanaysaa laakiin qadiyooyinka iyo arrimaha aan hadda hore u qaadno waxaa kamida in la wada hadli karo oo lawada xaajoog karo dowladda ma aqoonsanaya sheekh xasan tahir aweys hadda taas isaga ayaa ka jawaabi kara laakiin barnaamijka anaku hadda aan wadnay dowladda ka hor waxaa loo baahan yahay barnaamij dibu heshiisineed oo nabadeed oo maaragtay soomaalinimaa loo baahan yahay dowladdana saa la socota hadeer magacii dowladda waa wadataa laakiin intay ka taliso waa la socotaa goboladii hadda ay in badan maaragta taageerada kuleeday sii luminaysaa magaaladii bulshada taageerada kuleeday sii luminaysaa amnigiibaa gacanta kasii baxaya marka barnaamijku barnaamij intaan ka balaaran ayaa loo baahan yahay oo ummadda soomaaliyeed laiskugu yeero shirna loo qabta dibi heshiisineed sida aad sheegtay waxaad ku jirtay xubnihii lala xiray sheekh xasan daahir aweys dowladdu way ku sii deysa wax shuruuda may kugu xidhay markii lagu sii deynayay huba iguma xirin laakiin culayska haystay iyo mucaaradka kusoo kordhay iyo faahitada iyo sabootigaan magaalada muqdisho ka helnay bareesharkaasay ku kala yareynaysa waa garta waxaan rabay inaan ku laabto markii lagu sii daayay kadib xubin saraad ahayd oo ka tirsan ururkii xisbul islaam markii dambena aad isku biirteen al-shabaab inkastoo adigu dhowr bilood ka hor aad si rasmiya u sheegtay inaad dib uga soo noqoteen al-shabaab sida aad sheegtay dowladda wadamo fara badan baa aqoonsaday inaad wada hadashaan maxaa hortaagan kaliya waktigii aan aan maaragtay ku dhawaaqnay infisaalka xarakada shabaab waxaan wadnay iyo isbedelkii magaalada muqdisho maamulkii cusbaa waxaan muujinaynay barnaamijyo dhinaca siyaasadeed diblomaasiyadeed nabadeed laakiin sida aan xogta ku hayno ayaga ayay diyaar u ahayn barnaamij dibheshiisyeed iyo nabadeed inay galaan sababta oo waa guruub runtii hal shaqana soo wada hay jiray shaqadii wada hayeena dhinacii dawladda u wada fahamsan yihiin marka aragti dawladnimo oo balaaran maba qabaan sida muuqan idinku laakiin dhinaciina diyaar baa u tihiin dib u heshiisiin iyo nabad inaad kala hadashaan dowladda barnaamijkaas wax badan horay ayaa u dhaqaajinay in badan international community iyo dawlado aan saaxiibna waa u sharaxnay waa xiriir qadiima lalaha ummadda soomaaliyeed dalka soomaaliyeed waan u sharaxnay inaan anaku nabad doonayno laakiin aan doonayno in ciidamadan dalka laga saaro marka inaad hadda la hadashaan dowladda la xaajootaan iyadoo ciidamada amisom ay waddanka joogaan diyaar baa u tihiin arrimahaas waxay kamid yihiin barnaamijyada aan qorsheynayno aan qorsheynay laakiin aan ka dareemayno dhinaca amison iyo culeyskan qoladan dawladdu inay marnaba diyaar u ahayn inay wax wada hadala ay galaan barnaamijkana oo yahay oo idin maadaama kraaf helnay in maaragtay amisonna ay ciida noo tahay in baahi badan oo dhinaca dibheshiiseenkaada aan la qabno waa garta iyaga waan weydiinaynaa inay nabad diyaar u yihiin shuruud la-aan laakiin idinku nabad iyo wadahadal diyaar ma u tihiin shuruud la-aan haddaan mar kale ku weydiiyo wadahadal iyo wadaxaajood iyo liiska in lagu wada hadlo diyaar baa unahay waa garta marka haddii hadda aad toos ula hadasho fariin u dirto madaxda dowladda madaxweynaha ugu horeeyo maxaa dhihileed fariinta aan udilayo waxa waaye inuu soo daayo shiiqa fariimadii maaragtay erdada kusoo dirana warkii beenta uu ka baxay uu ka noqdo taas ayaan udirayaa haddii barnaamijkaas uu noqon waayana obshano kale ayaa maamulka doonaa insha allah maxay yihiin jidadka kale ee idiin muuqan kara jidadka kale muuqan kara waxaa kamid ah haddii dawlad u dhaqmi waayaan oo dalkii ay ay ummadii soomaaliyeed isku dooni waayaan in ummadda soomaaliyeed dawlad kala dhiso idinka iyo al-shabaab xis xisbul islaam iyo al-shabaab xiriirkiinu ma dhammaaday hadda mise weli xiriir baad leedihin annaga xisbul islaam aragtideena aragti cadcad bay ahayd oo soomaalinimo oo dalkaas ciidamada in laga khasaaro ah barnaamijkaasna in badan oo shabaabka ka mid ah waynala qabaan laakiin waxaa barnaamijkaas wiiqay oo ummadda soomaaliyeed inay aayahooda iyo dalkooda siday uga wada tasha laha ayaa wiiqay waa guruubka gudani waxaan rajaynaynaa in badan oo kamid ah oo shabaab in maaragtay ay ay ummadda soomaaliyeed wax la qaybsa doonaan waxna ku darsa doonaan insha allahu tacaala waa gartay maxaad ka aaminsan tihiin fikradaha al-shabaab ay ka mid yihiin qaraxyada in la banneeyo dilka iyo isqarxinta dhinacyada ay iska soo horjeedaan anagu aragtideena waa aragti cadcad bay ahayd oo xisbul islaam marna xuduudka soomaaliya meel ka baxsan kama dagaalamin sal qof dadka soomaaliyeed boqol kiiba boqol inay muslim yihiin ayaan aaminsanahay ciidamadaas dalka kusoo duulana weji kasta in lagula dagaalamo oo dadka ku jiraan loogu galo in alla intii awood aad aada haysato waxaad haysatana kula ku dagaalanto naf iyo maalba ku dagaalanto ayaan qabna sharafta ummaduhu raadiyaan ayaan raadinayna dadkaas soomaaliyeed oo boqolkiiba boqol muslima ah inay wada noolaadaan oo nabad ku wada noolaadaan oo shareecada islaamka isku maamulaan maadaamay boqolkiiba boqol muslim yihiin ayaan aaminsanahay marka runtii barnaamijkeena waa barnaamij soomaaliyeed oo islaamnimo oo ummadda soomaaliyeed ee boqolkiiba boqol muslimkaa inay nabad iyo dowladnimo iyo diintooda iyo karaamadooda soo ceshtaan aan doonin waa gartay sheekh xasan iyo adiga iyo intiina isku fikirka ee xisbul islaam ku jirta dowladdan inay riddo tahay miyaad aaminsantihiin mise inay dowlad muslima tahay waxaa kala gedisan maamul iyo waxaa kala gedisan iyo ictiqaadaa kala gedisan dalka soomaaliya dadka ku nool waa dad muslim ah laakiin waxaa jira qofka isagoo muslima ayuu gaalo u shaqey karaa ajendahooda isagoo fulinaya marka anaku dadka soomaaliyeed dad muslima ayaan u aragna waa gartay laakiin dowladdu inay dowlad riddo tahay miyaad aaminsantihiin mise inaysan riddo ahayn dowlad muslima tahay aragtidaas aragti shaksiya ayay ay noqon kartaa marka hadda shaksi anigu kumaanan hadlayn laakiin magac xisbiyaan ku hadlayay barnaamijkaasna waa barnaamij maxay ahayto murtadnimo hadda dowladda soomaaliya waa noqon kartaa shaksiyaad inay marxalad murtadnimo inay gaaraan laakiin ka dowlad ahaan waa dad wax ka qaldanaan ayaan aragnaa murtad ma ah
xogayaha arrimaha dibadda urka xisbul islaam sheekh maxamed macalin xasan oo igu warramayey khadka telefoonka dhegeystayaal waxaa naga xusuusina inaanu la xiriirnay dowladda soomaaliya marka ugu horreysa inoo suurta gashana waa idiin soo gudbin doonaa jawaabtooda waraysigaas